وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن ابن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث ليث وليث بن سعد عن صمرني عن ابن الهاد ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أبو عبد الله الليثي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال الإمام مسلم رحمه الله baabkan waa baabu maa dukira fi النisaaءi min naqص الcaqل والdiin بن رمحin قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا kooxda haweenkow sadaqaystaw wa agfirna alistikfaara badiya istikfaarta fa innii anigu ra'aytukunna waxaan idin arkay akara ahlinnaar ahlu naarka inaad u badan tihiin marka arrinkaas wuxuu keenahayaa marka in ay ka gaashaantaan oo wixii ay naarta uga badbaadi lahaayeen ay sameeyaan oo ah sadaqaadka waxaa yeele sadaqaadku waxay baabi'iyaan qadabu rabbi iyo inay badiyaan istikfaarta si ay uga badbaadaan naartii marka wasiiladii ay uga badbaadi lahaayeen ayuu rasuulku u sheegay faqaalat imra'atun minhunna waxay tiri haweenay ka mid a haweenkii jaslatun ee caqli leh haween dhug leh caqli leh ayaa su-aal soo jeedisay wamaa lanaa yaa rasuula allahi akara ahli nnaar maxaa noogu wacan yaa rasuula allahi oo aan u nahay dadka naarta ahalkeeda ah kuwa u badan qaala tukfirna allacna wa takfurna alcashiira sababkii uu rasuulku u sheegay marka waxaad badisiin lacnadda oo sawjkiinaad lacintiin lacnadaas waxaa dhici karta marka in mutlaqu sabbi loola jeedo zawjkiinaad aswaajiinna ayaad caydiin ama aada lacintiin wa takfurna alcashiira waxaad ku kufrisiin cashiirka yacni zawjkaa loola jeedaa marka sababkii waa kaas marka zawjkiinnii aswaajiinnii ayaad ku kufrideen oo aad ku badideen lacnadii ama caydii sababku waa kaas maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aqlaba lidii lubbin minkuna maana arag buu leeyahay min naaqisaati caqlin wa diin kuwa diin iyo caqli naaqis ka ah aqlaba minkuna lidii lubbin oo adinka idinkaga adkaan badan nin caqli leh adinkuna waa arrin la yaab leh adinkuna waxaad ku sifaysan tihiin naqsulcaqli waddiin laakiin raggii caqliga iyo diinka lahaa waad ka adkaateen waxaa ku jira xadiidkii ummu zarcin haweenayda umu zarcin yacni haweenkii wada hadlay oo ka warramahayay mid walba ninkeeda sida uu yahay mid baa ku jirtay tiri wa aqlibuhu wannaasa yaqlibu wa aqlibuhu ninkayga waan ka adkahay wannaasa yaqlib asaguna nimanka kaluu ka adag yahay marka nimankiina isagaa ka arag iyaduna isagay ka adagta qaalat yaa rasuul اllahi wamaa nuqsaanu lcaqli wاddiin haweentii baa weli hadal haysa waxay leedahay nuqsaanta caqliga iyo diinku maxay tahay qaala ama nuqsaanu اlcaqli fashahaadatu imra'atayni tacdilu shahaadat rajul nuqsaanta caqligu waxay tahay laba haween shahaadadooda ayaa u dhigantaa nin shahaadadiisa ilaahay baa sidaas qariray nabiguna wuxuu ka warramahayaa ilaahay subxaana wa tacala arrinkuu qariray laakiin bacdu alculamaa almucaasiriina waxay leeyihiin waktigaas waa waktigii jaahiliga amase waktigii carabta ay umiyiinta ahaayeen laakiin alyowm adduunyadu waxay ku tacamushaa tawqiicaad iyo kombyutaraad marka aayaddaasu ma shaqay karto nin culmaha sidaas dhahay aayaddaasu ma shaqayn karto buli zamanka marka macnaheedu waxa waaye marka diinka haddii laga daba wado gaalada oo hadba gaalo waxay soo saartay la yidhaahdo waxaan baa loo baahan yahay in lagu dhaqmo ama la qaato diinka dhan baa marka dambe baaba-ahayo dadka muslimka gacantooda ka baxayo nin culammada ka mida oo la yaqaano baa wuxuu leeyahay waa haweenkii ummiyaadka ahaa ee waktigii nebiga noolaay kuwa sidaas la leeyahay laakiin maanta waa mudiiraad waa ru'asaa waa qaadiyaa marka looma baahnaa arrinkaas oo kaleeto maanta in laga warramo fahaada nuqsaanu lcaqli kaasu waa caqliga nuqsaantiisii watamkuthu layaaliya waxay nagaataa habeenno maa tusalli iyadoo aan dukanaynin wa tuftiru fii ramadaan ramadaankana way afurtaa markii ay caadadii ku dhacdo ama nifaaskii ku dhaco fahaada nuqsaanu diin kaasu waa nuqsaanta diinta inay soonto waa ka xaaraan iyadoo nifaas qabta ama xayd qabta inay dukatona waa ka xaaraan taطbiiqa amarka sharciga ay u hogaansatay waa min aliimaan waayo amar ilaahay bay fulinaysaa salaada inay ka tagto iyo inay soomkii ka tagto waa fulin amar rabbi arrinkaasuna iimaanku ka mid yahay laakiin dhinac kale markii laga fiiriyo salaaddii ka tegitaankeeda iyo soomkii ka tegitaankeeda ayaa wuxuu ka ajar yar yahay soomkii samayntiisa iyo salaaddii samaynteeda marka dhinac markii laga fiiriyo waa iimaan arrinka ay ku dhaqmaysaa dhinac markii laga fiiriyona naqsi baa jiro oo salaada ka tegitaanka iyo soomka ka tegitaankiisa waxaa ka ajar badan samayntooda halkaas buu markuu naqsigu ka imaanhayaa قال وxdثنيi أبو الطاهر قال أخبرني بن وهب عن بكر بن مبر عن بن الhاd بhذا الإسناaد مثله aan soo marnay sنdka قال وxdثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاq ومحمد بن إسحاq الساغاني aan soo marnay قال xdثنا بن أبي mريم waa soo marnay سعيد بن أبي mريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ayuu la mid yahay weyaan kan abu saciid uu wariyey iyo kan abu hureyra uu wariyey baabka ku xiga waxa weeyaan sida haamishka ay u qoran baabu man sajada lilahi falahu ljanna qaala muslimu waxadaanaa abu bakr bn abi shayba waabu qurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyaةa can ilacmashi can abi saalixi can abi hurayrata qaal waan soo marnay sanadkaas قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا قرأ بن آdم السجدة فسجد hadii uu akriyo iبن aadمku sujuuda yaعnي aayad sujuud leh haduu akriyo oo uu sujuudo ictasala shayطaanu yabkii shaydaankii qofkii buu ka fogaanhaya isagoo oynaya yaquulu yaa waylah halaagiise wa fii riwaayati abi quraybin yaa waylataa haleegayge umira bnu aadama bisujuudi fasajada waxaa la amray ibnu aadam inuu sujuudo waana sujuuday falahu ljanna janna ayuuna yeeshay jannuu leeyahy wa umirtu bisujuudi faabaytu faliya naar anigana waxaa lay amray sujuud waan diiday naar baan leeyahay wuxuu ka warramaya markaa sujuuddaas uu bini aadamku sujuudsan yahay baa wax khusiisiday sujuud hore uu diiday markaasuu arrinkii ka muraara dilaachaya uu ka qalbi xumaanhaya oo u leeyahay saas baa igu dhacday bini aadankana saanuu sameeyey bacdu ahlicilmi baa waxay dhaheen xadiidkan waxaa laga qaadanhayaa sujuudu tilaawa in ay waajib tahay oo qofku hadduu akriyo aayad sujuud ay ku jirto inuu sujuuda inay waajib tahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay shaydaanka umira bnu aadama bisujuud fasajad sidan waa aylays amray laakiin culamada muxaqiqiinta waxay leeyihiin maya wuxuu ka wadaa muطlaqu sujuud ee kama wado sujuudu tilaawa waayo sujuuddii isagaa la amray ma ahayn sujuudu tilaawa idan marka sujuudu tilaawa waajib maaha waa sunno وxdثna زhayr بن xرb qال xdثna wkiع qال xdثna الأcmش بhda الإسناaد mثlh غayr أنh qاal facaصaytu flya الnاar waan caasiyey naar baa ii sugnaatay baabka ku xiga waxa weeyaan baabu tarki الصalaaةi kfr qala الإmaamu msلm xdثna yaحya بن yaحya التmimiي وcثman بن أbي شhybةa kilاahma عan jrيir wa jrيir بن cbdالxamid الضbي qaala yaxya akhbarana jariir waxa uu u soo celiyey yaxya riwaayadan waa riwaayada yaxya ee ma ah riwaayada cuhmaan qaala yaxya akhbarana jariir can alacmash can abi sufyaan طalxaةa bnu naafic qaal samictu jaabiran yaquul samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam yaquul ina bayna الrajuli wa bayna الshirki wاlkufri tarka الsalaa ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri qofka waxa u dhaxeeya ninka waxa u dhaxeeya iyo shirkiga kufriga salaada ka tegitaankeeda bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri ma salaada waxa u dhaxeeya ninka iyo kufriga mise waa salaada ka tegitaankeeda ilaan xadiidku wuxuu leeyahay ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarka asalaa marka xaajiska u dhaxeeya ninka iyo kufriga iyo shirkiga ma salaadiiba mise waa salaada ka tegitaankeeda salaadda waa sida daahirka idan see la yeeli marka waxay dhaheen waxaa loo qadarahayaa mudaaf waxaa la leeyahay inna bayna alrajuli wa bayna wuslati الshirki wاlkufri tarka sala ninka iyo xariirka shirkiga ee kufriga waxa u dhaxeeya waa salaada ka tegitaankeeda ina bayna alrajuli wa bayna wuslatu maya ina tarka asalaati wuslatun bayna alrajuli wa bayna ashirki wاlkufri tarka waa aba waa waxa weeyaan ism ism ina oo muahara marka macnuhu waxa weeyaan marka inna tarka asalaati wuslatun inna tarka asalaati wuslatun bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufr salaada ka tegitaankeedu waa xariirka u dhaxeeya ninka iyo shirkiga iyo kufriga wixii gaarsiinahay waayo shirkiga marka salaada ka tegitaankeedu marka wuxuu noqday ninka wixii gaarsiinhayay shirkiga iyo kufriga macno saliim way soomaan marka inna tarka asalaati wuslatun bayna alrajuli wa bayna ashirki walkufr salaada ka tegitaankeedu waa wuslada u dhaxayda ninka iyo shirki iyo kufriga waa xariirka u dhaxeeya marka salaaddii haddii uu ka tago xariirkaas gaalnimada ah ku dhacaya marka macno saliima maya ayb waxa uu leeyahay shahabuddiin alqaraafi waxaa kaloo loo qadari karaa waxaa la dhihi karaa inna tarka asalaati bayna xukmil bayna alrajuli wa bayna xukmi alkufri tarka asalaa inna tarka asalaati bayna xukmi alrajuli bayna xukmi alkufri qofka iyo waxa u dhaxayga xukum xukmiga kufriga waa salaada ka tegitaankeeda inna tarka asalaati bayna alrajuli wa bayna xukmi ashirki walkufri yacni salaada ka tegitaankeedu salaada ka tegitaankeedu waa shayga u dhaxeeya ninka iyo in lagu kufri lagu xukmiyo kufriga xukumkiisa iyo shirkiga oo la yidhaahdo waa kufriye macno saliim waa iyadan soo ma aha inna bayna inna tarka asalaati bayna alrajuli wa bayna xukmi ashirki walkufri ha saliim maya macno saliim waa isaga ayib shirki iyo kufri maxay kala yihiin bayna arajuli bayna ashirki walkufri labuu israaciyey xadiidka culammadu waxay leeyihiin asalku waa isku mid laakiin axyaanan waxaa la dhihi karaa waxaa u dhaxeeya cumuum iyo khusuus mutlaq ah oo maalan yajtamicaani fi lmushrik ninkii maalan hayr allahi caabuda mushrikna waa la dhihi ha maxaa kaloo dhihi kaafir laakiin ninka rabbi diidaba mushrik maa la dhihi maya kaafiraa la dhihi maxaa la dhihi kaafir marka cumuum iyo khusuus mutlaqaha ka dhaxaya oo hal suuray ku kulmayaan kufriguna suuro gaara ayuu leeyahay keligii ayib baabka ku xiga baabuliimaani billaahi afdal lacmaali qaala imaam muslim xadaanaa mansuur ibnu abi musaaxim waxaan baabka marka usoo hormarinaynaa waxa weeyaan haamishkuu igu qoran yahay baabka maadaama aan soo qarirnay tabwiibka inuusan muslim shaqo ku lahayn marka hadalkiisu wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka un qaala muslimun waxadaanaa mansuur ibnu abi musaaxim qaala xadaanaa ibraahim waa ibraahim ibnu sacdin ibn ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf qaala muslimun waxadaanii moxamed ibnu jacfar ibni ziyaad قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل رسول كان لويديي أعماشة أو فضل بدن فقال إيمان بالله أو فضل بدن قال ثم ماذا سائلك ومرك سؤاله ثم ماذا ما حكوك إيمانك قال الجهاد في سبيل الله qaala saa'ilkii uma maada qaala xajun mabruur waxaa ku xiga xaj baarinimo lagu dhex sameeyey wa fii riwaayati muxamed ibni jacfarin qaal iimaanu billaahi wa rasuulihi ayb وxadaثnي mحamed بن rاafiع وcبد بن xumayd عan cabdالرaزاq qaala أخbarana macmar can الزhriy bhada الإsnaadi mثlah xadiidkan marka macnihiisa tacliiqiisa dib baan ka sheegaynaa baabka ku xiga wuxuu yahay aliimaan qaala xadaثanii aburabiic الzahraaniyu baabun yani baab kaliya waayo ma laha tarjamo badan أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود وعن صامرنا قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال مسلم وحدثنا خلف بن هشام البزار وقارئي واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح قيل اسمه سعد أبو مراوح سعد بلغو الشيخي waxaa la sheegay inuu suxbo leeyahay laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay hadduunan suxbo yeelan waa hiqa oo min athaalitha can abi darin qaal qultu yaa rasuul allah ayu lacmaali afdal su-aal kale waaye ayu lacmaali afdal fii xadiid abi hurayra ku jirta xadiid abi darna waa su-aal kale ayu lacmaal waa nafsu su-aal laakiin jawaabtu xogay oo kala duwan tahay قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله اسكن مقام بوكلي قال قلت أي الرقاب أفضل قارها الحرية يعني نفسها الحرية أفضل بدن قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا مد أهل كذا أكتئذ أو ناكسا وأو جعله وأو ثمن بدن طيب قال قلت ثم قلت فإن لم أفعل haddii aanan saas samaynin oo aanan xuray karaynin waxna aana haysan qaal tuciinu daa'ican bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin marka hishaam ibnu curwata ayaa daa'ican yidhi waana tasxiif sida zuhri uu sheegay waa tasxiif waxaa la rabay inuu yidhaahdo tuciinu saanican maxaa yeele waxaa laga fahmaa aw tasnacu liakhraqa in kan hore unuu saanic yahay oo macnuhu waxa wey laba sheed iska soo horjeeda nin shaqo yaqaana iyo nimaan aqoon akhraq waa nimaan shaqada aqoon tuciinu saanican tasxiifka iska daynin marka tuciinu saanican nin shaqo yaqaana inaad u kaalmaydo qof shaqadii yaqaana oo shaqadii qabsanaya inaad u kaalmaydo shaqadaas oo aad marmar ka nasido ama aad ka fududaydo aw tasnacu liakhraq ama mid aan shaqo aqoonin inaad adigu shaqadii u samaydo waa min aliimaan yacni qof birtuma kara markii waxoogaa uu daalo adiguna inaad u tunto qof aal qodo kara markuu uu ka daalo in adiguna u qodo ayib sanco kasta waay hadduu shaqadii aqoonna adigu u qabo kombyuutarka ma daara yaqaano adigu daar labtobka ma shaqayso yaqaano adigu bar si u shaqaysto masaaj ma dir yaqaano adigu dir aw tasnacu liakhraq waa nima shaqadii aqoon iimaanka iyo iimaan waxaanu ka mid yihiin marka marka shaqo kasta oo qofku u baahan yahay oon xaaraam ahayn oo qabashadeedii waa min aliimaan laakiin dadka xisaabaadka maadiga ah oo degdega ah ka qaalib ah xisaabaadka aakhiro dihnigooda markiiba kuma soo dhacaan waxaa dhici karta in yihahdo shaqadan kuu qabtay hadda waxsii waxsii aakhiro geyso qaala qultu yaa rasuula allahi ara'ayta in dacuftu can bacdi alcamal bal iga waran haddii shaqadii qabashadeedii xita aan ka daciifo ma qaba karo qaala takufu sharaka can innaas allahu akbar fainahaa sadaqatu minka cala nafsi fainahaa sharti oo aad ka joogsataa waa sadaqatun minka sadaqa xaggaada ka timid oo calaa nafsika nafsadaada ku sadaqaysanaysa nafsadaadaad ku sadaqaysanaysaa haddaad sharta joojido wax khayra yaada samayn laakiin sharta jooji waa sadaqo iyadu wax laga soo tega lama arko marka ficil kastaaba oo qof muslima maslaxo ugu jirto waa sadaqo haddaad samay weydo oo qofku anaani uu noqdo waxba ma samaynayaan qofna wax u samayn maayo sharta jooji marka awal intaasaa sadaqa iyadan طيب قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير حبيب الأعور المدني من الثالثة عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح طيب عن سمر أبو مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنحو غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع الأخرق لفظ مركا زهري وتعين الصانع lafdiga horeetona tuciinu saani aanu ahay laakiin waxay dhaheen waxaa tasxiifiyey hishaam ibnu curwa xadiidkan iyo kii hore kan soo socday uu calaaqa la leeyahay oo baabkiisu uu yahay isagana baabun minhu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني سليمان بن فيروز ويان عن الوليد بن عيزار بن حريث ومن الثالث من الخامسة عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سؤال الرسول أي العمل أفضل سؤال شيء هروك الأول قال الصلاة لوقتها جوابته أسبد شمر الصلاة لوقتها رواية صحيحين مركا والصلاة لوقتها صلاة والبا وقتها إلى هاي كبل أبطو كنا ماتو لكن لفظك صحيحين هذه لا فيريو تفاوت ملها مركا وقتك أول كيسة هي دحديسة هي آخر كيسة حيلا النمان وحيهن الصلاة لوقتها لكن رواية لابن خزيمة في هذا الحديث وحي لا هاي الصلاة لأول وقتها فضل بحال كاسو قال مركز أول وقت قال ثم قلت قال قلت ثم أي قال بر الوالدين درجة لبادية أي مثل كان مرك بر الوالدين أول لما حانو جوغي الجهاد قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه كما أنا تجنين إنا وحكسي زياد سنايو أو سؤالك أنا أسوي دينهايو إلا وحن أغتري إرعاء عليه يعني رفقا به قانون حريستيو هل كاسا كجوجي سؤالي ما طيب وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي ومحمد بن أبي عمر العدني عدن نوايا ما كان آخر كسوها قال حدثنا مروان بن معاوية بن حارث أبو عبد الله الفزاري قال حدثنا أبو يعفور وعبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس عبد الرحمن بن عبيد ابن نسطاس عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة أعمال شتي جنة أولو قال الصلاة على مواقيتها صلاة وقتها الكيد الجند كذا قلت وماذا يا نبي الله محاكلة قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله محاكلة قال الجهاد في سبيل الله طيب اصلح حديثي ولا قال مسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزة بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وليها وحا إيشاغي حديث كان daartaa saaxiibkeedii wa ashaara ilaa daari cabdillaah daarta cabdillahi mascuud uu tilmaamo marka waa baab min abaabi tacriif magaciisi muuna sheeginin ee ahadruwaat baa wuxuu leeyahay wa ashaara ilaa daari cabdillaah sa wax kale ma sheegin xadathanii saaxibu haadihi daar intaasaa kifaaya waxaana dhici kartaa magacba inay kasii muhiimsan tahay قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ابن مسعود علي رسولك أي شيء ولو استزدته لزادني هذه أن زيادة ويدي لها وأسي زيادة لها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا ولي راوي ما ما مقعابين سو مرهم عبد الله بن مسعود لكن صاحب هذه الدار أي كجودي حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله وحسن بن عبيد الله بن عروه ابو عروه النخعي عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو قال أفضل العمل شكوى أفضل الأعمال أو قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين marka su-aalihii la weydiiyo isku mid ahaa rasuulku jawaabo kala duwan uu ka bixiyey wuxuu leeyahay marka abu camr ibnu salaax لبثت دهرا لا يتضح لي فيه ما أرتضيه مدة joogay buu leeyahay jawaabahan kala duwan iyo su-aasha isku mid ah macaanideedu ayna ii bixin uu leeyahay labistu dahran laa yatadixu lii fiihi maa artadiih waxaan raadi ku ahay maana helin xataa wajadtu saaxiba alminhaaj abaa cabdillaahi alxaliimi wa kaana callaamatan وإماما لا يشق غباره هذا هو أمانة يعني. كتابه ليلة المنهاج في شعب الإيمان كتاب كاسان وحان كو أركبوا ليها قد حكى في ذلك عن شيخه الإمام العلامة أبي بكر القفال الشاشي وذكر حليم نوح يري أنه قفال كاسو كان أعلم من لقيه inta uu la kulma ninka u aqoon badan buu ahay min culamaai casrihi kalaaman shaafiyan waqad ikhtasartuhu waana soo ikhtisaari buu leeyahay laba wej buu ka soo reeba marka mid waxa weeyaan ana dalika ikhtilaafun jaraa calaa xasabi ikhtilaafi alaxwaal dadka uu u jawaabayo axwaashooda kala duwan waay marka nin walbana binisbati lahu shaygaas uu rasuulku u sheegay ayaa afdal acmaal ah binisbati lahu waayo ee muطlaqan maaha markaas qad yuqaalu khayru اlأshyaai kada walaa yuraadu tafdiiluhu fi nafsihi calى jamiic اlأshyaa bal yuraadu khayruha fi xaalin duuna xaalin waliwaaxidin duuna aakhar marka waa arrin ku saabsan dadyowga uu jawaabahayo dadowgaas rasuulku markuu xaaladooda arkay nin walba jawaabtuu siiyey sida uu ugu jawaabay a binisbati lahu u fadli badan acmaasha laakiin hal shay bay isku waafaqsan yihiin oo wax ka fadli badan ayna jirinin oo ah maqaamka koobaad oo ah aliimaan billaahi wa rasuulihi wax ka sareeya kuwaas ma jiraan waxa uu leeyahay maalan waxaa la dhihi karaa nin baa wuxuu leeyahay intuu hadlay ayuu hadalkii dhib ka soo gaari markaasaa waxaa la dhihi maa shay-un afdalu min asukuun wax aamus ka fadli badan lama arko arrinkaasuna wuu u yaallaa ninkaa dhibku ka soo gaaray hadal xumadiisa wax u yaalla waayo waxaa kaloo la dhihi karaa buu yidhi ninbaa aamuskii dhib ka soo gaaray markaasaa waxaa la dhihi laa shaya afdalu min atakalumi bilxaq hadal in la hadlo wax ka wanaagsan lama arko xaq in lagu hadlo waayo waa binisbati lihada shaqsi macnaha kalena wuxuu leeyahay min weeyaan aa lagu qadarahay dhammaan yani waxaan oo dhan waxay ka mid yihiin min afdali alacmaal ee looma jeedo camal kasta kana ugu horeeya loolama jeedo ama ugu fadli badan waxaa loo jeedaa min afdali alacmaal waxaan oo dhan kulligood waxay iskula jiraan min afdali alacmaal labadaas wej buu yidhi laba wej oo macquula waaye oo lagu jamci karo axaadiistan iyo kuwa u eg oo markii la su-aaloba jawaab kuwan ka duwan uu rasuulku bixinayo baabka ku xiga waxa weeyaan baabu akbari اlkabaa'ir qaala xadaanii camru bnu muxamed bni bukayr bni muxamedin inaaqib waan soo marnay qaala xadaana ismaaciil bnu culayata ismaaciil bnu ibraahim bnu miqsam can saciidin اljurayriyi waa saciid ibni iyaas abu mascuud aljurayri saciid ibni iyaas abu mascuud aljurayri qaala xadaana cabduraxmaan bnu abi bakrata ninkaan shala soo sheegaynay abu bakrata nufayc ibnu masruux wiilkiisi weya ayb ayb baab ayu danbi acdam an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqa qaala muslimu xadaana cuثmaan bnu abi shaybata wa isxaaq bnu ibraahim xadiidkii hadda aan ka soo marnay noo dambeeyey wuxuu ku jiraa maxfuudaad maxfuudaadku ku jira raggii xoogaa waxay xifdinayay ku darteen qaa'imada maxfuudaad kanuna waa ku jira hadda aan akrinayno حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور ومنصور بن المعتمر عن أبي واهب عبد الله بن الشقيق شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الكوفي ومخضرم عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله عبد الله بن مسعود هو يدين هاي مركي هوريته ayu lacmaali aqrabu ila aljanna ama ayu lacmaali axabu ila allah haddana wuxuu weydiinaya ayu danbi acdamu cinda allah wuxuu rabaa kuwaana inuu sameeyo kuwaana uu ka fogaado ee ma aha iska su-aal kaliya bal iska weydii kana inuu sameeyo uu rabaa kana uu ka fogaado qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak waa inaad u samayso lilaahi niddan midaad la sinayso wahuwa khalaqak isagoo ku abuuray midkaan nidkaahuna una waxba shaqa kugu lahayn isagu kuma abuurin wax kuma siiyo wax kaama badbaadi karo dhib ah qaala qultu lahu ina dalika lacadiim arrinkaas waa weyn yahay waa shirki qaala ibn mascuud qultu uma ayun qaala an taqtula waladaka makhaafaka an yacma macaka in aad disho waladkaada adoo ka cabsanhaya inuu cuno kula cuno soomaalida waxaa dhici karta curfigooda inuusan arrinkaas keenaynin inuu ku fekero ilmaha kuu dhasha iska qalqal si aysan cunada kuula wadaaginin laakiin dhulka gaajada badan ka jiri jirtay curfi ka jiri waayo ilmahooda inay dhibsadaan ama ay dilaan si aysan cuna ula cunin ama ay qashaan mar baa liqaa saxafiga lala sameeyey nin sacuudiyaho boqol iyo konton sano jira marka waxaa la yidhi hadda waxaad ku nooshaha nicmo iyo xoolo iyo dhereg laakiin wixii ku soo maray oo gaajo ah wixii kugu dhib badnay bal ka waran markaasuu wuxuu yidhi saddex nin annakoo ah ayaan isu soo raacnay meel la yidhaah raabuq baan ka soo baxnay jiddaan soo aadnay bal qolfo inaan helno iyo wax un aan liqno saan u soo soconnay ayaa gaajo naga daba timid meel baan habeenkii saaxan u yidhi ninkii wiilka dhalay waa seexday aniga ninkii kalena maanaan seexan waxaan ku heshiinay wiilkan intaan kaxayno soo qalno inaan hilba ka cunno asagana hilba uga keeno saasaan ku fikarnu yidhi wiilkaan yidhi nakeen waa soo kaadinaynaa wiilkaan kaxaynu yidhi meel cabaar jirta markaan geynay yaan idhi buu yidhi qabo warkiibuu maqlay waana fahmay hadde wuxuu leeyahay qof naf ay haydo wax la dagaalami kara lama arke labadeenniba suu haraati noogu wado dhulkana dhiguy markaasuu naga fakaday meeshiisaan u oolayn baan mar dambe aan soo gurguuranay ninkii aan u nimid nasiib malihid baan ku niri oo nasiib malihid maxaa ee hilbaan ku keeni rabna hilbihiina waa wayd aanugeena waa naga soo tegey waa kan ku agjiif saasaa ka jiri jirta an tqtula waladaka makhaafata an yacma maak qaala qultu uma ayun qaala an tuzaaniya xaliilata jaarik inaad ka zinaysato jaarkaada haweyntiisa xaliilata jaarika inaad ka zinaysato ee jaarkaada xuquuqdii uu kugu lahay baa waxaad ugu bedeshay in aad nasabkiisii iyo firaashkiisii ifsaadiso marka zina haween kaleeto waa ka dhib badan yahay xadaثna cثmaan بn abi shaybة وإsxaaq بn ibrahima جamيعا عn jrيr qaala cثmaan xadaثna jrيir عan اlأcmش عan abi waئl عan cmr bn shurxbil qaal qaala cabdالlaahi qaala rajul ya rasuul الlah isagaa iska wada hadda isaga aan soo marnay su-aasha inuu wajahay haddana wuxuu leeyay qaala rajul huwa isaga li waayo yaa rasuul اlah ayu dmbi akbar cinda اllahi dembigak yaa allah agtiis ugu weyn qaala an tadcuwa lilahi nidan wahuwa khalaqak قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها نبي حديث كيسي تصديق يسوع إلهي كتاب يسكسو الدجي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك arrinkaa ninkii sameeya yalqa wuxuu la kulmahayaa ahaaman jahanamuu la kulmahaya ayb hal baaba ku xiga aan ku daraynaa baabu akbar اkabaa'ir qaala xadaanaa qaala muslimu xadaanii moxamed bnu camr bni bukayr bni moxamed الnaaqib qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata can saciidin اljurayriy qaala xadaanaa cabdiraxmaan bn abi bakrata can abiihi abu bakrata nufay bnu نفاي بن حارث أم نفاي بن مسروق qaala kunaa cinda rasuuli lahi sal slm faqaala alaa unabi'ukum miyaanan idinkaga waramaynin biakbari lkabaa'iri kabaa'irta midda ka ugu weyn alaaan saddex gooruu sidaas ku celiya rasuulku alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir tashwiiq weeyaan marka wuxuu doonaya rasuulku inay si fiican u soo jeedaan oo intibaahooda keenaan oo ay ka faa'iidaystaan marka arkan soo socdo alishraak billah ka koobaad waa alishraak billah marka shirkiga iyo kufriga iyo kabaa'irta ka hooseyda dhammaan waxay iskula jiraan akbaru lkabaa'ir kabaa'irta qudheedana waa darajaad akbaru lkabaa'ir oo shirki iyo kuwaana waxay iskula jiraan akbaru lkabaa'ir laakiin qaybna waa kufri qaybna waa ka hooseyda waa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalid oo la caasiyo iyo washahaadatu zuur beenta shahaadadeeda aw qaala wa qowlu zuur labadaas miyuu yidhi qowlu zuur ama shahaadatu zuur culummada marka waxay dhahaan qowlu zuur ama shahaadatu zuur waa qowl kasta oo xaq khilaafsan ama been ha noqdo ama xan ha noqdo ama shirki ha noqdo wuxuu doon ha noqdo laakiin sida badan waxaa loo isticmaalaa marka hadalka xaq lagu ibaalinhayo aur yani qof xaq uu leeyahay lagu baabi'inayo wa kaana rasuulu llaahi sala اlه slm mutaki'an rasuulku wuxuu ahaa inuu wax ku santaacsan yahay fajalasa si wanaagsan uu u fadhiistay famaa zaala yukariruhaa kama uuna zuulinin in uu soo celcelinayo hadalkaas washahaadatu zuur washahaadatu zuur xataa qulnaa ilaa aan ka dhahno laytahu sakat hadduu aamusi lahay yani rasuulkay ugu naxariisteen hadalkaas uu u soo celcelinayo hadduu iska aamusi lahay oo uu ka nasa lahay aan isrirbay aan tamanin qaala waxadaanii yaxya bnu xabiib alxaariثi waa min alcaashira qaala xadaثana khaalid wa huwa bn اlxaariث qaala xadaثana shucbaة qaala akhbarana cubaydاllahi bnu abi bakrin waa cubaydullah bnu abi bakrin min anas bni malik anas baa awowe u ah can anasin awowihiisu ka warramayo can annabiy sal slm fi lkabaa'ir qaal ashirku biاllah wacuquuq lwaalidayn waqatlu nafsi waqowlu zuur قال xdثna محمد بن الوليد بن عبدالحميد قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة قال xdثnii عبayd اللh بن أbي بكر qال سمعت أنس بن مالك قال ذakra رasuul اللhi slى الله عليه وسلم الكبائر أو suئla can الكبائر ama isagaa sheegay ama waa la su-aal faqاl الشhirك بالlah وqتل نفسi وعquuq الوaaliدين وqاal alاa أنaبئكم بأكبر الكبائر miyaan idinka warramayn kباa'رta mida ugu weyn qاal qwl الزuur أو qاal شhahaadة الزuur qاal شعبة waakbaru dannii annahu shahaadatu zuur xogaa shakiyaa ka galay laakiin wuxuu leeyahy lakiin waxaa iigu badan in uu lafdigu yahay shahaadatu zuur qaala xadaanii haaruun bnu saciid alayli aywa qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can thawr bni zayd thawr bnu zayd addiili waan soo marnay can abi lkayf waa salim abulkayf almadani min ahaaliثa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllah alay slam qaala ijtanibuu sabca mubiqaat ka fogaada toddobada wax alligta qiila yaa rasuul اllah wamaa huna qaala ashirku biاllah wاsixr sixirka culimmada waxay dhahaan waxyaalaha qarsoon oo dadka dhibaatada u geysta ayuu yahay sixir ama la yidhaahdaa sixir marka waxay dhaheen qaybuna waxay ku imaataa biisticaanati shayaaiin qofku shayaaiinta inuu kaalmaysto oo shayaaiinta uu caabudo ama kufriga u galo oo markaas kadib khadamaad badan ay siiyaan sida badanna shayaaiintu qofka uma adeegaan adeeg wanaagsan ama uu rabo isaga ilaa ay diinka ka saaraan qaybtaasu kufri waaye laakiin sixir waxaa kaleo culummadii hore ay dhihi jireen sumaha dadka loo qaso oo la siiyo sixir baa la dhihi jira maxaa yeele ma aad uma tasawuraynin sunta siday wax u disho waxay dhahayeen wax kastoo sababka uu wax u dilaa uu qarsoonyaho dhanaa sixir la yidhaahdo marka taasna sixir baa lagu magacaabi jiray laakiin hoogaa sixir waa ka duwan yahay taas waa kii hore kufri waayo laakiin kaanu kufri maaha qofka qof inuu sun u qaso waqatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq iyo nafsad la dilo oo uu xarimay allah xaq la-aan lagu diro waaklu maallyatiimi iyo yatiimta maalkoodoo la cuno ama la xirto waaklu ribaa ribada la cuno watawali yowma zaxfi maalinta dadka muslimiinta iyo gaalada ay dagaalamayaan dagaal sharci ah qofku inuu ka cararo mowqicii waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat iyo haweenka muxsanaadka ah oo isxifdiyey furuujtooda xifdiyey oo hilmaasan waxyaalaha qashinka ah oo mu'minaadka ah qofku inuu qadfo marka kuwa noocaas ah qadafkooda weeyaan marka muubiqaadku waa muxsanaad haafilaat mu'minaat marka muubiqaadkay ka mid tahay marka haween sidaas oo kaleeta ah qofku inuu meel uga dhaco uu ku tuhmo zina iyo wax la mid ah waxa uuba wariyey طبراني في المعجم الكبير حديث لها يا قذف المحصنات يهدم عمل مئة سنة هوانت محصنة أول لقد فوق وحو بريا قذف كاسو عمل بقول سنة قفكو سمي سنة هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم عليه وسلم